بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد إخواني في الله waxaynu ku soo jirnay taariikhdii cumar oo aynu inta ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga furo aynu soo ururin doonno habeenkan iyo habeenka xiga waxaynu ku dadaali doonnaa in aynu dhammaystirno si aynu ugu gudubno labadii casri ee ugu fitnada badnaa ee khilaafadu ay soo martay oo ahaa casrigii cusmaan ibnu cafaan iyo casrigii cali bin abi taalib iyadoo runtii muhimadda inta badan aynu saarno casrigii dahabiga ahaa ee ay lahaayeen saxaabadu fahamkeenna oo kooban darteedna ay tahay cusuurta qiimaha la-uun in laga hadlo caawa si urursan waxaynu uga hadli doonnaa furashadii magaratay nahawanda oo ku beegnayd waktigii uu cumar binu khataab xajka u baxayey iyo ka hor ninkii ay israaceen ee hurmataan la odhan jiray ee lagu soo qabtay magaalada loo yaqaano tuster ikhwatii fillaah in badan waxaynu sheegnay khilaafadii cumar inay ahayd waktigii ugu furashada badnayd ee inta maanta carabi ay joogto ee saddex-iyo labaatanka dowladood ah intuba waxaa la furtay cahdigii cumar binu khataab radia allahu canhu cuhuuddii ka dambeysay islaamku meelo kale usii gudbay waxaa ka mid ahayd masalan meelaha la furtay nahawanda iyo magaalada loo yaqaano tuster oo ku taalay ardu faris muhimadda tuster aynu ka leenahay oo aan jecelahay inaynu nahawanda u gudubno waxay tahay ninkaasi cumar xajka u raacayay iyo sidii tuster uu uga soo raacay saxaabigii loo yaqaanay anas binu malik cumar binu khataab ayaa war loo soo diray la leeyahay ninkii la odhan jiray yastajrad ibnu abruways ibnu astashiir oo ahaa boqortooyadii farisiinta ninka keliya ee ku hadhay wakhtigii cumar ninkaa la odhan jiray yastajrad oo da-diisu ay labaatan jir ahayd sida mu'arikhiintu ay yidhaahdaan markii la boqoray sababtuna ay ahayd markii futuuxaadkii muslimiintu ay bateen oo iyadoo edadii ay gacanta ku haysay gabadha loo yaqaana buraan bintu kisra ayaa taliska iyo talada loo dhiibay yastajrad dhul badan markii muslimiintu ay ka saareen ayaa gobolka loo yaqaano ahwaas oo ninka loo yaqaano hurmasaan ee magaalada tuster ay abaa muusa alashcari ku kulmeen abtiyaashii ay deganaayeen baa uu warar badan u diray wuxuuhi waxaynu doonaynaa inaynu isurursanno oo mar labaad aynu muslimiinta aynu la dagaalanno oo aynu dib u celinno innagaa ka tiro badan innagaa ka dhul ballaadhan innaga ayaa ka adduun badan innaga ayaa ka xadaarad badan oo ficlan intuba way jireen oo intaa uu sheegayba way jireen waa inaynu mar labaad diyaar garowno ayaa uu runtii yidhi muslimiintu wakhtigaasi iyadoo gaadiidka ugu dheeri uu ahaa faras haddana alquluubu tata'aalaf yacni waxa weeye quluubta mu'miniintu waa mid muta'aalifah oo isku xidhan wakhtigaasi farasku uu jiray cumar warkaasi markii la sheegay usbuuc gudihii warkaa waa uu ku hayay cumar binu khataab radia allahu canhu waa arrin runtii xusideeda mudan يعني من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منه مسلمين تشركلي وضع هايين وضع صعدة oo warkooduna uu meel ka soo baxo arrinkooduna uu meel u wada jeedo wakhtigii dahabiga ahaa ee khilaafadu ay jirto warkii cumar buu u yimid markiiba isla markiiba cumar warqad dheer buu qoray oo allahuma salli calaa maxamed aada iyo aada u dheer oo uu ku dirayo nucmaan binu muqaran iyo abaa muusa alashcari iyo saxaabada mujaahidiintoodii waaweyn oo uu diray in ka badan shan iyo toban ciidan oo muslimiintu ay leeyihiin oo ardul furus ku daadsan ayaa uu go-aan wada siinaya mid walba meesha uu baxayo warkaasi markii loo keenay sacad bin waqaas oo markaa jiiddaasi mas-uulka ahaa go-aankiisu waxa uu noqday in tuster loo diro abaa muusa alashcari sidii uu soo diray saxaabiga loo yaqaano amiir almu'miniinka ee cumar bn khataab radia allahu canhu ikhwatii fi illaah arrintaasi waxa ay keentay inxisaarkii magaalada loo yaqaanay tuster magaalada tuster yastajrad arrintaa markii uu maqlay ayaa ninka loo yaqaano hurmasaan oo ka mid ahaa hoggaankiisii ciidamada rustam cabdalqaadisiya ayaa uu ku dhintay oo waynu ka soo warranay waa ninkii ciidamadooda oo dhan haystay waana ninkii sababta u ahaa dilka cumar binu khataab radia allahu canhu dhimashadiisu leannu inankiisu waa ninkii dilay cumar fayruus ama abu lu'lu-a ibnu rustam ayuu ahaa waxaa ku xigay firazan oo insha allahu tacaala isagana nahawanda aynu ugu tegi doono waxaa kusii xigay ninka loo yaqaano hurmasaan marka hurmasaan damac baa galay markuu arkay boqorkii inuu doonayo inuu kaashado ciidanka degan gobolkii abtiyaashii ay deganaayeen waxaanuu is yidhi malaha boqortooyadii adaabay afka kaaga soo gashay inaad halkaa gasho oo aada adigu muslimiinta riixdo oo aada jiidhaa wanaagsan gobolkaasi ayuu ciidankii uu helayay uu la tegay muhiimadiisuna waxay ahayd inuu gobolka difaaco mar labaad haddii uu ku guulaystana boqortooyada isagoo uu ku wareego maadaama ay burburayso abaa muusa alashcari oo runtii uu ka tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo min kibaari saxaaba ah wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diri jiray meelo badanna uu u diray intii uu noolaa ayaa hoggaanka saxaabada hayay waxa uu helinayay mujaahidiin waaweyn oo uu ka mid yahay majsa'ata binu sawr iyo bara bnu lmalik oo anas binu malik ay walaalo ahaayeen saxaabadu markii ay meesha yimaadeen waxay ugu tegeen dhul xidhan oo ay adag tahay sida loo galaa berigii hore magaalada dayr baa lagu wareejin jiray boqortooyooyinkaa jiray dayr ilaa shan lix mitira oo ay adag tahay ilan gaadiidka ugu weyn ee la adeegsanaya waa farase dee farasku siduu u dhaafa albaabaa magaaladaba loo samayn jiro ciidan baa ilaalin jira idan rumaaddu dayrkuunbay fuuli jireen nimanka leebka gani jira ninka leebka ganaya laba kun oo tallaabo ayaa uu ninka ka indha tiri jiray idan marka ay fuulaan dayrka nimanka raamiga ee leebka ganaya meeshiina ay tahay allahuma salli calaa maxamed dayr ay leedahay si loogu soo dhawaada way adkaan jirta tuster sidaasay ahayd waxay intaa u helisay meelo yaryar oo biyo ay magaalada ka galaan biriiji ay lahaayeen iyagana xaras adag baa la dhigay oo aada iyo aada u ilaalinayay muddo abaa muusa alashcari markii uu ilaalinayey ayaa laba riwaayadood labaduba way jiraan riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin waxaa dabaashay labadaa saxaabi majsa'ata binu sawr iyo bara ibnu lmalik riwaayadina waxa ay leedahay nin ka mida nimankii magaalada deganaa oo cadhooday oo madaxdii reer furus ka mid ah ee tustar ayaa soo tallaabay oo u yimid ciidanka muslimiinta isagoo doonaya maalkiisa iyo ehelkiisa iyo xawaashidiisa oo ah inta la socota in loo nabadgeliyo laakiin uu siisto inuu u tilmaamo meel ay muslimiintu magaalada tustar ka galaan waa ficlan waxaa la yidhaha manfad buu tusay meel magaalada deyrka dabadiisa ah oo iyagu ilaa niman qabaa'ilo oo iyaguba dagaalamo oo talada isku qabsaday ahaan jireen god inta laga soo galo magaalada koonaheeda gurigiisa laga dhex baxayo ayuu muslimiintii tusay marka axadu asaxaaba ayaa aba muuse alashcari yidhi naga soo hubso wuxuu u geliyey sayigii ay xidhan jireen halkiiba uu ka soo galay waxa uu tegey magaaladii buu iska dhex maray ilaa qalcaddii uu deganaa hurmasaan buu tusay saxaabigii markii uu diraasad kaamila ku sameeyey ee arrinku inuu sugan yahay uu soo ogaaday ayuu ku soo noqday abaa muusa alashcari arrintiina uu sheegay dabeeto halkii ayaa laba boqoloo mujaahid oo muslimiinta ka midii ay ka soo galeen markii ay magaaladii soo dhex galeen waxay abbaareen albaabkii ciidanka muslimiintu ay ku beegnaayeen ee runtii ay ka soo gudbi karayeen waxaanay abaa muuse alashcari kula ballameen albaabka marka aanu weerarno ee aanu furno ciidanka muslimiinta halkaa ka soo gala riwaayaddaasi waxay leedahay sidaasi ayay ku galeen riwaayadda kale waxay leedahay madsa'ata binu sawr iyo bara ibnu lmalik ayaa dabaashay oo dabeeta iyagu albaabka furay almuhim saxaabadu way galeen magaalada sawaan kaanat ninkaa faarasigaa inay ku galeen sababtiisa ama madsa'ata binu sawr iyo bara ibnu lmalik iyagu albaabka ha furaan sidaa markii ay ku galeen ayaa waxaa la yidhaha dagaalku markii uu bilaabmay mubaarasa ayuu ku bilaabmay madsa'ata binu sawr saxaabigaasi ayaa wuxuu u baxay boqol nin oo ka mida nimankii faarisiinta sagaal iyo sagaashan marka uu marinayo ayaa hurmataan uu yidhi imisuu marinaya markaasaa la yidhi sagaal iyo sagaashan markuu ogaaday inuu daalay ila nin sagaal iyo sagaashan nin u baxay ilin qori laguma dagaalamayna seef baa lagu dagaalamayay oo qofku uu awooddiisa isticmaalayo oo uu daalayo oo dhaawac gaadhayo oo allahuma salli calaa maxamed in badan qofkii ay ishaysanayaan oo daal badani ku dhacayo ayuu hurmaysaan usoo baxay wa ficlan kaana farisan dee waxaan waa nin farisa waxa la dhaha halkiibuu ku dilay yacni saxaabigaasi oo uu ku istishhaaday marsa'ata binu sawr bara ibnulmalik ayaa soo baxay isaguna sagaal iyo sagaashan marka uu marinaya kii boqolaad uu gaadhsiinaya hurmaysaan uu baxay isagana halkiibuu ku istishhaaday bara ibnulmalik leanna hurmasaan wuxuu ahaa nin fardafuula oo ka mida nimankii waktiga dagaalka lagu ammaani jiray mana uu doonayn inuu labadaas saxaabi u baxo iyaga oo allahuma salli calaa maxamed quwadoodii qaba laakiin waktiga ay daalayeen buu la eeginay hurmasaan markii uu arkay in ciidankiisii la riixayo ayaa wuxuu faray intii khaaska u ahayd inay qalcadda galaan waa qalcad albaab keliya leh oo albaabkaa marka lasoo xidho gebigeeduba wada malaasan oo haddii la xidho meel laga gala aanay jirin qalcaddaasi ayaa uu galay ninkii la odhan jiray warmasaan saxaabadu ciidankii way jiidheen magaaladii waa ay qabsadeen dabeete qalcaddii bay tegeen qalcaddii markii ay tegeen bay ku wareegeen waxay laakiin ogaadeen in sida ay u qabsadaan oo ay u galaan ay aada u adag tahay hurmasaan oo dee xal kala gaadho mooyaane hurmasaan wuxuu arkay magaaladii inay muslimiintu qabsadeen inkastoo sahay muddo ah uu haysto haddana ay ku adag tahay inuu muddo dagaalka sii wado dabeeto waxaa la yidhaahdaa warqad buu qoray kooban oo runtii ay ku qoran tahay shuruud uu kula heshiinaya muslimiinta warqaddaasi nin buu u dhiibay ninkii baa leebkiisa sudhay dabeete leebkii buu ninkii soo ganay masaafadii ugu dheerayd xagga muslimiintu ay usoo dhacday warqadii dabeete warqadii bay muslimiintu akhriyeen hormasaan wuxuu leeyahy intaasoo nin baan haystaa hub intaa leegna waan haystaa waanay adag tahay buu yidhi haddii xataa ay naga dhammaanto waxaanu haysanaa waxaad ogaataan hubka aanu haysanaa in hubka intaa rag leeg layn kara uu yahay seefaha iyagu waa inta warmahaanu haysanaa waa intaasi qalabkiisii buu ka waran mid baan idinka codsanayaa inaan idinku wareejiyo qalcadda laakiin aydaan idilin ilaa aa ii geynaysaan cumar binu khataab radia allahu canhu saxaabadii way ka tashadeen waa laga shuureeyey hogaankii muslimiinta maxaa tala-a bay yidhaahdeen an aqbalu haada am laa miyaynu aqbalnaayo sidaasaynu yeelnaa mise inxisaarkaas iyo cunuqabatayntaasi ayaynu ku haynaa ilaa inta uu ka dhammaanayo waxa ay haystaan oo allahuma salli calaa muxamedin uu isdhiibayo waxa la go-aamiyey oo ay u bateen hoggaankii saxaabadu in laga aqbalo isdhiibkaas riwaayaadka qaarkood waxay leeyihin markaasi waxaa la joogtay gabadha muslimadda ah ee la yidhaha shiiriin wa ficlan shiiriin oo ahayd gabadh muslimada oo faarasiyada oo allahuma salli calaa maxamed uu qabay ninka mujaahidka ee muslimka ee mucana binu xaaris la odhan jiray gabadhaasi waxay aaminsanayd reerkooda inaan la riixin marka farisiintay ku odhan jirta waar islaama waxay tihiin dad farisiina dadkan muslimiinta ee carbeed dhul uma socdaan laakiin islaamkay fidinayaan haddii laakiin aada diidaan way idin riixayaan oo dhulka iyaga qabsanaya si aanay idin riixin halkiina ku islaama oo muslimiintaa carbeed dib ha u noqdaan yacni deegaankooda ha ku ekaadaan haddaa islaamtaan idinka ayaa dhulkiina joogita alqowmiya yani alislaamiya hal yani qadiya mashruuciya qowmiyadda qofka muslimkii maxay tahay yani qofku jinsiyaddiisu ma yusama alqowmiya alqowmiya alcarabiya alqowmiya kada alqowmiya sidaas waa qadiyad runtii u baahan in halkeeda lagu xalilo shiiriin oo ahayd gabadh muslimada oo xaafidad ahayd waxaa la fogaatay qowmiyaddii farasiga ahayd oo gabadhaasi oo ninkaa mujaahidka muslimkii uu qabay xataa waxay ku kaliftay asraarta qaarkood inay u gudbiso nimankii hoggaankooda ahaa ee ay ka dhalatay marka waxaa la dhaftay abdaal qaadisiye ayaa la qabtay nin ay wararka siin jirtay markaasi ayay baxsatay markii la qabanayay ninka loo yaqaano jaalianos idan haddana kaanat calaa diiniha diinteedii bay ku sugnay waxaa la dhaha cumar binu khadaab dilkiisii ayaa allahuma salli calaa maxamed iyadoo ciddiyihii laga saaray oo allahuma salli calaa maxamedin timihii laga xiiray oo jidhkeedii la wada gubay oo laga celin kari waayo kelimatu laa ilaaha ila allah ayay muslimiintu qabsadeen aakhir macbad ay majuusiyiintu lahaayeen haddana cilladaasay lahayd oo ictiqaadka qofka muslimka ah hadday waxweheliyaan halis buu ku jira oo qofku meelo badan buu u tasarubaya dee waa taa markaa shiiriin baa la joogtay marka waxaa la dhaha uu la hadlo wuxu uhi waan isdhiibaya markaasay tiri maxaad isu dhiibaysa waxaan doonayaa buu yidhi inaan isdhiibo waxay tihi inaad islaamtaa kaaga wanaagsan intaad isdhiibayso leanna dhulkanna adigaa haysanaya muslimiintu inaad islaamto bay kaa doonaya waana taladii aan in badan idinku dhiiri ma waxay kula tahay buu yidhi inaan islaami doono islaami maayo buu yidhi waxaan dili doonaa buu yidhi oo aan isu dhiibayaa ninkii dhulkan qabsaday ee burburiyey dadkan u dhashay buu yidhi kelmaddaa markii ay maqashay bay istiri qayle waxaa la dhaha khinjirkii cumar lagu dilay maalintaasi ayuu xagga dambe kaga dhuftay nin buu dhiiba wuxuu yidhi gabadhaa qaad macbadkii hebel u gee ilaa intay ka noqonayso waxay aaminsan tahay halkaa ha lagu hayo marka waxaa lagu risi jiray qofka taangii afarta dhinacba dab lagaga shiday qofku marka uu kululaado ee uu diirku ka baxo ayaa laga soo saari jiray markuu ladnaado ayaa haddana lagu celin jiray hurmazaan waa uu ka soo baxay meeshii isagoo muslimiintu ay u diyaariyeen ilaa gacanta lagu dhigo hubkana lagala wareego ciidankiisuna ay noqdaan qaar dadka magaalada ka mida oo magangelyo la siiyo laakiin isaga loo gudbiyey cumar binu khataab radia allahu canhu sidii baa runtii uu isku soo dhiibay waxaa la raaciyey laba nin oo muqiira binu shucba iyo anas binu malik muqiira binu shucba iyo anas binu malik muqiira waa mujaahidiintii waaweynada saxaabada anas binu malikna waa culummadii saxaabada bal ninkaa in ilaahay islaamka ku duxiyo waad islaamkaad wax uga sii sheegi doonaa baa la yidhi anas muqiirana waxaa la yidhi haddii uu isku dayo inuu baxsado ama uu cid wax yeelo dee adiga ayaa ku filan baa la yidhi marka hubkiisii waa haystaa hormasaan laakiin waxaa ku filan muqiira binu shucba sidii bay isku raaceen hormasaan dhexday seexdeen markii ay safar dheer soo galeen waxaa la saqbarhkii ayaa hormasaan maradu ay ka dhacday dabeete anas binu malik oo asxaabi aada u raxiima ayaa isyidhi maradii saar show ninkani waa nin baqanaya oo dee una socda aan dee nin isa soo dhiibay oo muslimiinta isa soo dhiibaan ahayn laakiin digtoon markiiba wuxuu la soo baxay khinjir dhexda la qabto waa toori weyn oo laba af leh oo riwaayaadka qaarkood ay leeyihiin waa tii lagu dilay cumar binu khataab radia allahu canhu ee uu kaga soo talagalay halkaasi kama fii bacdi ariwaayaat isla markiiba muqiira binu shucub oo isaguna ninkanuun ilaalinaya baa seeftiisa galka ka saaray waxa uu yidhi haddii aada wax geysato adna waad raaci doontaa baa uu ku yidhi dabeete anas binu malik buu weydiiyey u yihi ninkan maxaa arrinkiisu ahaa wuxu uhi yaa muqiira dee ninkan maradaa ka dhacdo waxaan isidhi buu yihi marada saar dhaxanina way dhacaysay wuxu uhi war ninkan waynu isilaashanaynaa ilaa intaynu cumar binu khataab gaadhsiinayno waxba marasaarkiisa iyo arrimihiisa inaga daa buu yidhi waa inaynu wada soconno ilaa inta aynu ugu geynayno amiira almu'miniinka wa ficlan sidii bay sameeyeen madiinay soo galeen markaa hurmasaan wuxuu xidhan yahay dharkiisii hoggaankii ay xidhan jireen ciidamadu oo dhar aada u qurux badan oo badh dhulka uu jiitamayo oo allahuma salli calaa maxamed qiimihiisu wakhtigaasi madiine inta joogto oo dhani dharka ay xidhan yihiin dhowrkaa shay ee uu xidhan yahay baa la qiimo ah gurigii cumar bay tegeen dabeete way ka soo waayeen masaajidkii bay tegeen dhinac ka mida dabeete waa ay ka waayeen iyagoo sidaa u raadinaya unbaa dhallinyaro muslimiin ay la kulmeen waxay dhaheen maxaad doonaysan amiir almu'miniinkii koonaha masaajidka ayaa aanu kaga nimid mar dhaweyto isagoo ku qayluulaysanaya oo yaro seexday miyaa halkaa ka weydeen halkiiba ay ugu tegeen cumar binu khataab oo runtii ku gama-ay masaajidka agtiisa oo ahayd maa beyna aduhri waalcasr yani casarkii iyo duhurka dhexdooda hurmasaan fajicisay ku noqotay cumar iyo aragtidiisa nin haybad diineed ay ka muuqato oo iska hurda masaajidka agtiisa oo cid ilaalinaysa aanay jirin talagelkiisu waxa uu ahaa nin xaras leh oo ciidan ilaalinaya oo adagi uu jiro leanna waxay arkeen ciidamadan adag ee muslimiinta ee la dagaal galay ee dee iminka magacyadoodii ay barteen sida qacqaca bin camri tamiimi oo inagii ka soo warranay rustam markuu dhimanayay inuu lahaa war sharaf waxa i ah in la yidhaha qacqaacunbaa dilay maa qacqaac igu yeedhaan markii uu sii dhimanayay ninka muslimkii uu la kulmay ee ugu dambeeyey meeshii uu dhabarka ka jabay ninka muslimkii uu la kulmay idan dee ciidamada ninka soo tababaray ee soo diray ee hoggaankooda muslimiinta oo dhan amiirka u ah nin kasii u fuq sarreeya oo ciidan badan leh ayuu tasawuraya wakhtigaas waxay ku dhaheen waa kaas waana amiir almu'miniinkii markaasuu yidhi dee kani ma aha nin musdad u taliya markaa boqortooyadiiba xusuusanaya waxaad tidhahdeen kani waa min alambiyaa markaasay yidhaahdeen may maahe waa khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkiibuu khaliif ka yahay bay yidhahdeen isagu nebi ma aha laakiin waa khaliifkii yacni nebiga calayhi isalaatu wasalaam oo khulafadiisiibuu ka mid yahay waa ka wakiilo waddadiisiibuu haya ikhwatii fillaah way wada hadleen cumar ninka loo yaqaano hurmasaan markaasuu yidhi waa dhinkan geeya buu yidhi guryaha muslimiinta horta dharkan ka soo bedela buu yidhi cumar bn khatab qul lahu laa tucjibunaa bi haada waxaad u sheegtaan buu yidhi hanagu yaabgelinin dharka aada xidhan tahay laannu dharkii kisra ibnu abruways ibnu astajiir kii ugu weynaa boqortooyadiinna fooqiisii dharkiisiiba halka yaalla oo markii la qabsaday naloo keenay waxaanu siinay nin acraabi oo muslima oo allahuma salli calaa maxamed suraaqa binu malik min bani jucshab ayaanu siinay buu yihi cumar bn khataab radia allahu canhu oo suraaqa binu malik ficlan waa dhabbay ahayd waxaa la yidhaha dharkiibaa muslimiinta la yidhi ninka uu leekaadaa la siinaya dharkii istajrad markii kisre la qabsaday fowqii madaa'in muslimiintii baa layn dheer soo galay oo saxaabi uu ka dheeraada midna waa uu ka gaabta mid dee ma garatay waa uu qiyaastiibaa waxoogaa suraaqa ayuunbaa soo galay dabeetna waa loo xidhay si wanaagsan buu u leekaaday suraaqa markaasuu ooyey oo uu xusuustay maalintii uu ka daba tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu hijroonayay oo aharkaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kayfa bika yaa suraaqa xiinamaa irtadayta calaa ridaa'i kisra maxay noqon doontaa arrinkaagu maanta oo aada doonaysay inaad disho rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka aada xidhato dharka kisra de waa sad waa imise sannadood ka hor waa sanadkii tobnaad ayaa uu ka hadlaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam tanina waxa weeye allahuma salli calaa maxamed yacni hijradu markii ay ahayd sanadkii dhowr iyo labaatanaad yacni masaafadda intaa le ka soo wareegtay ayaa uu kala hadlayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa suraaqa cumar buu sheegay oo cumar ku yidhi maxaad la ooyeysaa buu yidhi adigoo caraabiya ilaahay u dul kuu duleeyey ninka aada garanayso wuxuu yidhi waxaan ka ooyaya waxaan xusuustay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii uu sidaa yidhi markaa cumar isagoo hurmasaan la hadlaya wuxuu yidhi horaanu u aragnay buu yihi dharkii istijray oo aanu suraaqo ugu xidhnay dharkaa muslimiinta iska soo xidhay buuri waa loo keenay dabeete hormasaan bay wada hadleen ahada aladii caahada faqadar wasta'mana fafajar wastashhada biyadayhi majsa'ata ibnu thawr wabaraa ibnu lmalik kani makii buu yidhi intuu ballanka qaaday jebiyey ee haddana intuu nabadgeliyada doonay dulmiga falee jawrka la yimid ee gacantiisa ay ku shahaado qaateen buu yidhi baraa ibnu lmalik iyo majsa'ata binu sawr waa laba saxaabiye oo aada ugu waaweynaa cumar binu khataab agtiisa kan isagu kii caynka ahaa maaha buu yidhi wuxuu yidhi waxaan doonayaa in lay siiyo biyo dabeete biyihii baa loo keenay dabeete biyihii buu sidaa u eegay markaasaa cumar binu khataab baa la hadlay saxaabigii u keenay wuxuu yihi ka bedelo bal koob kale ugu soo shubay koobkii kale loogu soo shubay dabeeto haddana koobkii markuu taabanayo uu iska gariiriyey cumar baa yidhi maxaa ku haya waxaan ka baqanayaa buu yidhi inaad laydilo sida aad ila hadlayso inta aan biyaha cabbayo magangeliyaanu ku siinay buu yihi cumar binu khataab inta aad biyaha cabbayso dabeete biyihii buu daadiyey wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin biyaba cabbi maayo buu uriidu an asta'mina hada alma wallahi laa ankhadicu ila limuslim kaa gar saari maysa buu yidhi dilka aada geysatay inaad biyaha magangelyo ku doonto buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu laba mid uun baad igaga magangeli karta inaad islaamto uun baa dhiiggaagu maanta uu igaga baxaya buu intaasoo ballan baad jabisay intaasoo saxaabi baa ku istishaaday waxaan doonayaa halkaa in lagugu dilo ayuu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu wa ficlan saxaabadu inuu qofku islaamo ayay ka jeclaayeen in la dilo mana jirto sida maanta gaaladu ay leeyihiin allahuma salli calaa muxamedin muslimiinta mushkiladda haysata wa ficlan akhdaayi way jirta oo mumaarasada maanta camalka islaamiga dhib badan baa ka jirta caalam alislaami mushkiladda maanta jazaa'ir ka jirta waynu ognahay oo allahuma salli calaa maxamed gaaladu ay ka sameeyeen hab dimuqraadiay doonayeen muslimiintu inay kusoo baxaan markii la ogaaday inay helayaan ayaa xoog lagaga qaado markaasaa weliba iyagoo aan reer galbeedku ogolayn nin ciidan inuu taliyaa nin ciidan oo adag yacni alaminzu nin weliba ciidana ay dhex dhigeen oo layidhi hallay waxay intaa uhelisa maafiyadii caalamiga ahayd oo dhan baa la kharasheeyey oo layidhi jazaa'ir ha tagto markaasaa garhkii loo saaray maxaad ka taqaanaa ma garatay yani ma garatay cumar almukhtaar ninka matalaya antony queen waa nin maraykana qur-aanka marka uu akhriyayo leanno libiya markii ay filimkaa matelayeen waxay ku mateleen lacagtii ugu badnayd ee filin lagu matelo ayaa khadaafi uu ku bixiyey si loo matelo cumar almukhtaar taariikhdiisa sidiisii ay noqoto waana axdaasta la idhaahdo marka la eego waxyaalaha la matelo shayga ugu dhow taariikha nin maraykan oo antony queen la yidhaha baa garhka uula baxayay intaasoo ma garatay muddo ah watashabbaha bicumar almukhtaar kaannahu min asaxaaba almujaahidiin yani waxa uu tashabuh ku sameeyey inuu yahay yani kaannahu min asaxaaba oo sida uu garhka ula baxay iyo sida uu ma garatay u dhaqmayo iyo ma garatay sidaas waxaan uga socdaa qofku marka uu wax samaynayo inuu qof muslima iska dhigaa maaha shay hariiba shayga maanta dunida ka jira ee luqada lagu wada hadlo ma tabriirinayo akhdaa badna way jirta wa hada laa shaka fi dalik camalka islaamiga ah ee caalamigee jira oo laakiin haddana kuwa maanta dunida hogaamiya ayaa fooftaan habaabiyey oo yidhi islaamkii baa wax walba samaynaya mashaakilka maanta ka jira hadday akhdaa ay dhacdo way jirtaa khalado ma tabriirinayno hadday jiraanna waa haddii culays badani jiro maxaa ka dhacay misra oo dal islaama ah inan dhallinyaro oo muslima in hooyadii lagu horfuulo oo toban nin ay ku horfuulaan oo walaashii lagu horfuulo oo eddadii la keeno oo habariirtii la keeno oo markii dambe ay gaadhay carruurtiisii in lagu horfuulo wa hada laa shaka fi dalik waa xadas waaqici oo jira yacni maxaa toorjinkiiba halkaa gaadhay kaa maxaynu ka sugaynaa inuu sameeyo maada yacni ma garan bani aadamku waxay keenaysaa culaysku marka uu bato bato bato bato dee waxaa sameeyey jamaal cabdinaas iqra' taariikh yani waa waxaa laga qoray ma garatay xataa maxamed xasanin haykel fadlan can ilislaamiyiin marka laga tago nimanka fufka islaamiga u ololeeya niman journalistaaloo caadiya ayaa ka warramay waxay lii jeelka gudihiisa ka dhici jira si qofka loo adoonsado oo allahuma salli calaa maxamed uu u noqdo nin riciyada in wax walba qofka lagu sameeyo ikhwatii fillaah culayska intaa leegi waa ka keenaya mararka qaarkood infijaar ka dhaca caalamulislaami akhdaa jirta weeye qadiyadda ma doonaya inaan taxliiliyo ikhwaani fillah laakiin waxaan uga socdaa islaamku markii uu fidayey saxaabadu waxay aada u jeclaayeen xataa magaalo markay dul fadhiistaan eedaankaa horta la dhegaysan jiray weli may weerarin saxaabadu meel laga eedaamayo hada laa shaka fi dalik aadaanka marka haddii laga maqlo way ka noqon jireen haddii aan laga aadaamin bay w ayay la hadli jireen oo waxay odhan jireen islaama haddii ay diidaan inay islaamaan waxay ku odhan jireen diintiina iska haysta oo ninka waxaa loo ogolaya inuu kiniisadiisa haysto waxaa loo ogolaya cumar binu khataab uu shaqayn jiray oo aynu ka warranay oo aynu ka warramayna shanta inan ee u shaqeeya nin ka mid oo nasraaniya oo isqar ruumi la odhan jiray baa jira halkaasuu saliibka ku samaysan jiray janba almasjid annabawiy shariif wa kaana yusallii fii hunaak saxaabadu marka ay galaan almasjid annabawiy ayuu saliibka samaystaa wa kaana yusallii fii hunaak agtiisaas ayaa uu ku tukan jiray laa ikraha fi ddiin qad tabayana arushdu min alqay qofka maxaa loo diidan yahu fasaadka inuu fidiyo diintiisuu haysanaya waa inaanu cid ugu yeedhin waa inaanu ma garatay gudbin macbadkiisa wixiisa oo dhan ha la kala saaro in macbad la sameeyo dad badan baa moodaya masalan maanta hargeysa in kiniisad laga dhiso islaamku ma ogola haddii ay jiraan dad kiristana oo masalan ku sii noolaa islaamka ka hor waa la ogol yahay inay macbadkooda yeeshaan laakiin haddaanay jirin islaamku ma ogola in macbad kale la sameeyo sida qadiyadii kiniisadii bergii dhawitaalkan lagaga sameeyey waa qadiyad aada u khadiira wey oo lagu wada qaldamay culimmaduna runtii ay ku gaboodfoleen wamaa kallamuu biha yacni dal islaama oo dad nasraaniyiin oo christianity aanay ku jirin lagama dhex samayn karo kiniisa laakiin hadday jiraan dad islaamku ugu yimid iyagoo kristan oo aan loo ogolayay macbadkii ay lahayn in loo daayo arrintuna waa farqiga halka ay ka kala leedahay biitifaaqi jamiici alculamaa'i salafan wa khalafan kuwii hore iyo kuwii dambena way isku waafaqsan yihiin in la dumiyo haddii maanay dadkaasi ay yihiin dad wada muslimiina maxaa loo ogolyahay ninka kristanka ee dalka jooga ee yimid waxaa loo ogolaya inuu gurigiisa ku tukado masle dadka christianitiga ee dibadda ka imanaya isaga waxaa loo ogolaya gurigiisa inuu diintiisa ku haysto laguma khasbayo inuu ma garatay ka tago wixii tadayunkiisa waay laakiin waa inuu gurigiisa ku haysto wey aqaliyad ayaa la yidhaahdaa taasi ikhwatii fi llaahi maan jeclayn mawduucaasi inaan u gudbo laakiin waa mawduuc caalamiya oo jira ilaa maanta allahuma salli calaa maxamedin ee taa aynu ka hadlayna ee tilmaaman ee runtii jirta aan iska noqdo hormasaan waxa uu ku yihi cumar bn khadaab radia allahu canhu isagoo la hadlaya inaad islaamto adiga oo qabashadaadii ay ku dhinteen toban kun oo mujaahid oo muslimi inaad islaamto oo keliya ayaad ku nabadgelaysa haddii kale dilkaagu waa bannaan yahay akhiiran anas binu malik baa la hadlay weliba caawa ka soo fikir buu yihi hormasaan oo runtii siduu isu soo dhibayahayd inuu cumar dilo ayaa allahuma salli calaa maxamedin soo fikiray cumar buu u yimid faqaala ashhadu an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah cumar baa aada u soo dhoweeyey waxa uu ka dhigtay saaxiibkiisa koowaad saxaabadii waxa uu ku yidhi ninkaasi ha kula hadlina afka farasiga leanno saxaabada qaar baa yaqaanay afka carabiga ha kula hadl anas binu malik wuxu uhi qur-aanka bar kheerkiisii baa loo soo raray madiinaa la dejiyey mushahaarka mushahaar ugu sarreeya ayaa cumar binu khataab uu qoray oo la siiyey hormasaan laakiin wuxuu la kulmay laba nin oo sii joogay waxaana jeclay taa inaan kaga hadlo dilka cumar binu khataab radia allahu canhu jufayna arruumi kacab ibnu alaxbaar alyahuudi iyo allahuma salli calaa maxamed fayrus ibnu yani ibnu rustam oo isagu markii dambe kusoo biiray waxa u yimid nimankaasi waxay ku yidhaahdeen war miyaad soo islaamtay ood isa soo dhiibtay qaala nacam oo waxaan loo sheegay inaad islaamtay wuxuu yihi idinku maxaa haydeen annagu waxaanu ka shaqeynaynaa bay yidhahdeen dilka cumar ibnu khataab radia allahu canhu aniga jufaynaa la yidhaha nin ruumiyaan ahay ninkaasina waa kacab ibnu laxbaar waa nin qiraa'ada wax qorista iyo wax akhrisku aada u yaqaana markaa madrasad buu leeyahay halkaasaanu ku kulannaa ninkaas hormasaan maalintaasuu bilaabay qadiyadaasi cumar binu khadaabna waxaa ku beegan xajki waxa uu ku yidhi xajka soo socda waynu israacaynaa buu yihi cumar binu khadaab radia allahu canhu ee diyaargarow cumarna waxa uu doonayaa ninkan inuu toosiyo hormasaan baa arrintii bay maqleen waxay u dhiibeen khinjirkii uu sitay oo loo soofeeyey oo loo suneeyey oo loogu talagalay hadduu cumar ku dhaawaco inaanu cumar dib ma garat aanu soo noqo dabeete way u dhiibeen waxay fursaddaasi adiga ayaan kugu halaynin cumar iyo hormasaan halkaasay iska raaceen haddaynu halkaa xidhanno in yar waxaa ku beegan nahawanda oo aan insha allahu tacaala halkaasi waxooga aan iska waafajin doono sacad bin waqaas radia allahu canhu wuxuu diray saxaabiga loo yaqaano nucmaan binu muqaran oo runtii ka mid ahaa saxaabadii uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam koob iyo toban inan oo ay walaala yihiin ayaa soo islaamay oo isagu koob iyo toban ku yahay sidaasuu ku jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam nucmaan binu muqaran oo uu lahaa waa reer suuban oo wanaagsan oo soo hogaamiyey reerkoodii oo dhan oo u keenay rasuulku calayhi salaatu wassalaam lidaalik waxaanu ka mid ahaa min kibaari asaxaaba isaga ayaa loo diray nahawanda waa meelihii ugu dambeeyey ee muslimiintu ay furanayeen warkii baa laga diray xagga madiina waxaa la yidhi cumar waanu dilaynaa idinkuna dilka cumar iyo jebinta aa muslimiintu jebinaysaan waa inay isku wakti noqdaan yani waa halka aynu iska waafajinayna nahawanda iyo hormasaan iyo cumar binu khataab oo xajka usoo baxaya halka ay iska waafaqayaan halkaa weeye nucmaan binu muqaran markii uu meesha soo degay ee ciidankii ay soo hordegeen ayaa ciidankii waxay galeen dhufaysiyo culus oo aanay muslimiintu u gudbi karin waana dhul ay iyagu leeyihiin dhufayskaa muslimiinta loogu jiraa marka ay soo dhaqaaqaanna leeb midhan baa lagu soo galaa saxaabadii baa isweydiiyey war nimankan idinka tirada badan leh ee allahuma salli calaa maxamed idinka hawka badan leh maxaa ay dhufayska ugu jiraan طulaaxa bn khawaylad alasadi oo runtii min kibaari lmujaahidiin ahaa ayaa baxay wuxuu dhi aniga igu hadlay anaa ka warkeeni doone waxaa la dha wuu baxay tasallul buu sameeyey meel yaroo buura nin ilaalinaya ayuu gaadmo ku sameeyey dharkiisii buu xidhay waa uu baxay dabeetna wuxuu dhex galay nimankii ciidanka ah war maxaa wuxuu soo taxasusay waxay ugu jiraan show waxay hayaan warkan dilka cumar ah waxaynu doonaynaa in cumar la dilo marka la yidhaha muslimiintii cumar baa la dilay bay jabayaan oo aynu iskaba raacinayna intaasi ayay dhufiisyada ugu jiraan waxaanay isku hagaajinayaan hurmasaan iyo cumar oo xajka usoo wada baxaya hurmasaan oo cumar dilaya iyo markay muslimiintu maqlaan dabeete halkiibaa waxaa la yidhaahdaa uu warkii keenay dulaax bin khaylad alasadi nucmaan binu muqarnan baa yidhi ciidankiisii bax ciidankii muslimiinta la yidhi dib u gurta dibbay u gurteen dibbay u gurteen nimankii farisiintaha baa waxaa ka dhaadhacday allayle nimankii muslimiintaha waxaa soo gaadhay in cumar dhintay waa kuwa dib u gurtee jabay dabeeta markaasay soo baxeen ciidankii muslimiintaa dib u gurtay haddana dib bay usii gurteen ilaa ay ka soo wada dhammaadeen dhufayskii mar allaaliye markii kii ugu dambeeyey dhufayska uu ka soo baxay ayaa hujuumkii ay bilaabeen saxaabada dagaal aada u adag oo qadrhaadh oo allahuma salli calaa maxamed gaadhay maalan nucmaan binu muqaran oo runtii hogaankii saxaabada uga horreeyey in dhiiggii faraha badnaa iyo dhiiggii dadka ka imanayay ayaa uu la silbaday faraska leanna saxaabada hujuum bay ugu tala galeen lagu kala tago oo aanay nimankaasi dib dhufayska ugu noqon markaa hujuum waasica oo caama ayay saxaabadu qaadeen oo aada runtii u gada si aanay saxaabadu u dagaalami jirin waayo dagaalka berigii hore mubaarasa lagu bilaabi jiray ragga qaar baa isu bixi jiray hadday doonto maymanada oo midigta a weerar geli jirtay dalaayicda ayaa sahan geli jiray wixii oo dhan mar baa la wada dagaal gelay waxaana la yidhaahdaa nucmaan binu muqaran intii aanu dagaalka gelin ayaa ximis waxay ku beegneyd markii uu khaalid sii xanuunsanayay faqiila lahu abu darda baa ka soo baxay baa la yidhaahdaa salaaddii jimcaha markaasi uu u yimid khaalid khaalid oo runtii seexday oo laakiin riyoonaya oo le allahab allahab marxa marxa inaha ukhtu lyarmuuq alsabru alsabru ayuha almuslimuun inama algalabatu calaa asbari alfariiqayn markaa muslimiintii buu la hadlaya arrinku waa adag yahay sabir baa loo baahan yahay ilaahay guusha maanta waxa uu siinayaa dadka sabra un waa salaaddii jimco markii laga soo baxay baa abudardaa soo maray khaalid oo aada u xanuunsanaya oo sariirta jiif markaasaa gabadhiisii uu mutamimay ku tiri waa kaasoo sariirtuu dul jiifaayo hamiga dagaalka ka socda nahawanda ayaa uu la joogaayo ereyadaas buu ku hadaaqayaa uu ku hadlaya mar wal oo la qabtana sidaasuu hadlaya bay tiri wa ficlan kama fii bacdi ariwaayaat waxaa la yidhaahdaa saxaabadu waxay yidhahdeen waanu ka maqlaynay hadalka khaalid binulid radia allahu canhu fii nahawanda miyaa laga maqli karaa hadalka qofka meel fog miyay tay tahay shay hariiba in la maqlo laa haraab oo cumar binu khadaab baa isagoo khudbadii jimcaha ka hadlaya buu axad asaxaaba oo iyadoo saxaabadii la weerarayo ula hadlay yaa saariya yaa saariya aljabal aljabal yacni yaa saariya dhinaca buurta dhinaca buurta khudbaddii jimcaha isagoo ku jira ayaa ilaahay u muujiyey isagoo muslimiintii buurta laga soo weeraray markaasaa uu saxaabigii u jeesto wuxuu arkay buurtii oo muslimiinta laga weeraray dabeetaasay saxaabadii meeshii iska difaaca laa haraar waanay ka dhacday saxaabada waxyaalo badan oo lala yaaba laakiin may noqon shay la yidhaahdo saxaabigaasi waxa maqan buu wax ka ogiy sida maanta inaga jirta qof salaadii ku adag tahay oo inta ay toosay ay ku adag tahay ayaa la odhanaya ma garatay wax maqan buu wax ka ogay kuwii gidaarka dabadiisa laga maqlayay ee habeen oo dhan taagnaa ee allahuma salli calaa maxamed ilaahay samada uga soo diray intaasoo salaamood sida axaadiista saxiixa ah ku sugan may odhan waxa maqan baanu wax ka ognahay haddana way ka dhacday saxaabada in badan bay ka dhacday oo insha allahu tacaala halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa marka aynu ka hadlayno waxyaalihii saxaabada ka dhacay ikhwatii fillaah khaalid waxaa la yidhaahdaa wuxuu soo diray faraskiisii iyo aaladiisii marka nucmaan binu muqaran intii aanu hujuumka qaadin baa faraskiisuu soo gaadhay saxaabadu way u qoriyatameenoo waxay dhahdeen faraskaa khaalid ninka dee qoriga helo oo marka loo qoriyatamo unba markaa nucmaan binu muqaran baa helay hujuumkaa markii la galay ayaa nucmaan raayadii muslimiinta isagoo sita ayaa faraskii ula siibtay dhaawac culus baa gaadhay dabeeta faraskii khaalid oo runtii kaana najiyan mila saaxibi aada u tababarnaa oo saxaabada yaqaanay yani saxaabada wuu yaqaanay xataa hogaanka saxaabadu yaqaanay ayaa u fadhiistay waxaa la idhaha gamaankuu qabsaday ila waa la arkaya calaamadda muslimiinta iyo hogaankoodii intaan la qaban ayaa uu dib u soo noqday farasku usoo celiyey hogaankii muslimiinta oo xudayfe ah ayuu u keenay nucmaan oo aada u dhaawacan waxaa la yidhaha faraska markii dambaa loo soo diray cumar bn khataab radia allahu canhu oo lagu yihi faraskaasi waa nucmaan binu muqaran waa istishaaday oo halka runtii la yidhaahdo tulaaxa bn khuwaylad alasadi iyo camr bn maad akram iyo abamixjar athaqafi waa meeshii ay ku istishaadeen wa fii bacdi riwaayaat asmaa kale ay u sheegaan oo meeshii ma garatay allahuma salli calaa maxamed ay ku oomeen weyi a la yidhahdo saddexdoodaba biyaa loo keenayoo biyihii saddexdooda siday iskugu dhiibdhiibayeen baa saddexdoodiiba ay runtii ku istishaadeen ikhwatii fillaah dagaalkana hawanda muslimiintu way qabsadeen magaaladii laakiin waxaa ku istishaaday tiro badan oo saxaabada ka mida oo runtii uu ka mid yahay nucmaan binu muqaran cumar binu khataab radia allahu canhu aynu iskaga noqono waa xajkii oo ay usoo baxeen isaga iyo hurmasaan hurmasaan oo doonayay inuu cumar dilo oo warku uu gaadho dagaalka nahawanda ka socda si ay muslimiintu u jabaan sidii ay isku ogaayeen dadkii ay wada shaqaynayeen waxaa la yidhaha markii ay habeennimadii kusoo beegantay ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu ku yidhi hurmasaan waxay gaadhay waktigii aan ilaahay heshiiska la ahaa saacadaha dambe markaa isii yaro sug buu yidhi waan soo ma garatay istijoonayaa marka waxaa la idhaha istiji wuu baxay hurmasaan ayaa waxa uu soo qaatay khinjirki ilaahi ilaahi hada arajul axsana ilayka kasiira walakin asa'a qowmak ma ashala min alqowl waascaba min alcamal masiirunaa hawanda mucallaqun bihadihi alxadiid markaa naftiisii buu la hadlaya cumar waa istijo tegey waxaanu haystaa ma garatay khinjirki ilaahay ilaahay ilaahayow ilaahayow masiirunaa hawanda mucallaqun bihadihi alxadiid tolkay inay guulaystaan iyo masiirkeedu maanta wuxuu ku xidhan yahay tooridani sida ay u shaqayso hada arajul axsana ilayka kasiira walaakin asa'a qowmak ninkan aad doonaysa inaad dishaa axsana ilayka kasiiran adiga in badan buu ku wanaajiyey walaakin asa'a qowmak laakiin tolkaa buu xumeeyey maanta magaaladii ugu dambeysay ee aad lahaydeen ayuu maanta ciidamadii muslimiintu ay furanayaan naftiisii buu la hadlay maa ashala min alqowl in la hadlo maxaa ka fudud walaakin ascaba min alcamal laakiin in cumar la dilo maxaa ka adag wa ficlan isaga oo sidii naftiisa ugu hadaaqaya ayaa cumar oo halkaa ka soo baxay faqaal subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allahu akbar ereyadiiba waxa uu ku bedelay yani tasbiix iyo istikfaar iyo tahliil iyo takbiir wa kaana cumar dakiyan cumarna waxaa saxaabi aada u dekiya oo aada u garaad badan ama aada u garasho badan hadduu qofuun garasho leeyahay faqaal yaa hurmasaan miyaad u malaynaysaa buu ihi markii aan halkaa soo socday naftayda waxaa ku soo dhacday buu ihi war malaha ninkii hurmasaan weli islaamnimadiisu ma toosno oo waxa uu jecel yahay tulkii maanta inuu muslimiinta ka guulaysto ayaa niyaddeeda kusoo dhacday ayuu ihi ku cumar bn khataab radi allahu canhu markaasa waxuu ku yidhi ya hurmasaan maa hadihi alxadiida maxay ahayd buu yidhi ma garatay dee toorida intan leeg ee aada sidato wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin annagu waxaanu nahay macsharu alcajam dee dad carbeed ma nihino hilibka kuma cunno afka buu yidhi cumar baa ku yidhi laakiin buu yidhi tani way ka weyn tahay buu yidhi tii hilibka lagu cunay cumar bn khataab radi allahu canhu wa ficlan fii hunaa xadiisun saxiix rawaahu albukhaari wa muslim qad kaana fii man kaana qablakum mulahamuun aw muxadahuun fain yakun fii ummatii facumar rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen waxau leeyahy kuwii idinka horreeyey qaar baa wax loo sheegi jiray ama wax lagu ilhaamin jiray fain yakun fii ummatii facumar ummadayda hadduu ku jiro mid wuxuun loo sheegaa fain yakun fii ummatii haddii ummadayda uu ka mid yahay mid wuxuun loo sheega ama wax lagu ilhaamiya fa cumar buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam odhan mayno cumar wax gaaraa loo sheegi jiray laakin kaana dakiyan walxadiidu saxiix ikhwaani fillah cumar isagoo doonaya inuu ninkan iimaankiisa dhiso tooridiina ay halkii taallo ayaa cumar wuxuu yidhi way gaadha waktigii aan tukanayey markaasuu sii jeestay cumar bnu khataab radia allahu canhu isagoo fahamsan wuxuu u socdo oo u tilmaamay ayuu cumar sii jeestay fabada'a bismi اllah dee muxuu ku tukan jiray cumar jus-ayn min kitaab illah markay ugu yartay laba jus bal hurmasaano cumar uu ka sii jeestay oo uu qibladii salaad u jeestay oo tooridiina ay agtaalla markii dhaweytana cumar uula hadlay maada tatasawur waxaa la idhaha siduu u ooyayey ee uu marna toorida u eegayey marna uu eegaya cumar bin khataab oo sii jeeda oo tukanaya cumarna uu uga jeeday inuu iimaankiisa dhiso oo ogeysiiyey in ilaahay uu wax dilo waxna nooleeyo ayaa uu salaadii kaga baxay cumar bnu khataab radia allahu canhu naahawandana horeynu usoo sheegnay in lagu kala hagaagay wa hada wallahu aclam waaxkam wabilahi towfiiq